shaqada madaxweynaha damaanta sidaa nawacaysiu noo sheegay dib badan iyo jidgooyooyin badan kabacdi waa la kulanay haddii aan la kulannana oo aan isfarta dhiisanoon meesha tagnana madaxweynuhu waa usoo jeedsay in la taageero dadkii meesha socdana wal waxaan ku ballanaantee hadduu warka noo soo jeediyo inaan ka hadalno taageero hadduu weydiisto dadkii midgullooda ay taageero weydiiyana aniga waxaan ka hadlay in shalana dhib dhaca maantana dhib socna dhib ka horreeya jiray oo jidadka xiran yihiin fikirkii aan lahaayo markaa mas-uuliyadda hayo oon iri war magaaladii waa xiran tahay jidka way go-an yihiin kambaniyaasha jidka way xiran yihiin oo dad nin shaqaysa kara ma jiro elboor lama aadi karo dekan lama aadi karo qof meel mari karta male qof gurgeeda aadi karta male madaxweyne waa de ummadda dhibkaasaa lagu haayaa shala kaliya ayaa waxaa dhimatay intaasoo kufeer labaatan kufeer maantana dad kalaa dhintay intaasna haddee wixii dilay waxay ahaayeen ciidamada dadkii marka waxaan usoo jeediyeen ciidamada laga rabo dadkaas qolihii wasiirada iyo dawladda dad kamidana markaas way ka xanaageen oo waxay yidhian laba kufoodaa dhimatay shalay maantana hal kufaa dhimatay ma garad waa garta marka madasha madaxweynuhu idinku martiqaaday yaa fadhiyey
waxaa fadhiyey inta midbilood dhaqanka u aheed badanaa way fadhiyeen imaamkiyaa fadhiyey waasidiyaa fadhiyey waxaa fadhiyey dawladda wasiiradeedii oo wixii midbilood ku lahay agaasimayaashiyaa fadhiyey qof ka maqneedba ma lahayn
waa garta marka kulanka ma isagaa dalbaday mise idinka xaggiin ayuu ka yimid
maya maya sigaa sigaana waxaa sida naloo sheegay oo balanta sidaa soo qayyihadlaytiaan midbilood marka balantana markaan tagnay oo laisla qabiiyey marka la isla qabiiyey waxaa ka soo baxay
waa gartay adiga mas-uuliyiintii waktiga u helay inuu madaxweynaha la hadlo ayaad ka mid ahayd sida aan helnayna hadallo kulkulul oo aad u aad adag ayaad madasha ka jeedisay kulankii caawana qayb kama qaybgelin sidee wax yihiin
dawla uma fiicnaba dad hadalka runtaa sheegaayo dawladda mama damay haysaba waayo waxaan ku ogaadha magaalada inay xiran tahay in dhib ka jiro in dad ku dhinta markaan ka hadla dadkii meesha fadhiyo dhan kalabarkooda way xanaageen babarabanaanka kajaarmaleen ama dadka ganacsigiisu waayey ama shaqooyinkiisu waayey ama noloshiisa ay sii liciifayso haddaan ka hadlay dadka kalabarba way xanaageenba in uun kooban moogiyo inta kale xanaaday soo wada shaqan madaxweynahaaba ka roonaayo oo yidhi war fariista waxaas hadday jiraan iyo haddayna jirinba laakiin dadkii loo hadlaayo oo dadka inay u hadlaan rabo mas-uuliyadda u haayay oo dhibka dadka kiisaa mas-uulka ku ahay oo qadirinta ku lahay oo lagu qadirinaayo inay dadkan mas-uul ka yihiin umada kala jeclaynba wax ku faraxsanay u wada ekaayeenba dhibka waa gartay waxaad tiri hadalkaaga in dadkii madasha fadhiyey ay dhibsadeen sida hadda hadalkaaga aan ka dareemayno maxaa ka mid ahaa waxyaabihii aad madasha ka sheegtay
maxaa ka mid ahay in magaalada la furo in jidadka dhibka dadka lagu hayo la furo in xamar weyne iyo suuqa xoolaha toddoba mooto loo raaco toddobada mootona midba meel ay ku eg tahay oo jidgooyooyinkii sidii boordarka kenya iyo ugando oo midda xamar weyne laga raaca ay ku tegayso jubbo juba mid kale kaa qaadaysa maanaboole kugeyaysa maanaboole mid kale kaa qaadaysa sanca kugeyaysa sanco mid kale kaa qaadaysa fadax kugeyayso suuqa xoolaa intaasoo mootaad u raacayso dadka way la xumaatay marka dhibaatada hade
waa gartay n waxaa tiri waxaan ka hadlay dhimasho badan in magaalada ay ka dhacday saacadihii lasoo dhaafay iyo arrimo ku aadan cadaaladda jawaabta aad heshay maxay noqotay
waxay heshay jawaabtu waxay noqotay inaan laba qofoo dhiman oo dadka xisheeya oo leeyahay isla meeshinaan ka cadeeyo markhaati laga kacay qiso kamida mudilood oo dad meesha fadhiyo keenaha in afar nin oo odayaal ay ka dhimatay oo afartii magacoodi aan sheegay markaas ka jirna la ogaado dadkii inay ku yihiin dadka oo ogaaday waxa meesha ka jirana marka hore laygu afsugo layidhi dad ma dhiman laba qofood kaliyaa dhiman
waa gartay marka madaxweynaha sidee ayuu u muuqday markii mataqaanaa xaaladda ka jirto wadanka gaar ahaan muqdisho markii aad ka run sheegteen muxuu muuqaalkiisa kula ekaa
walahi madaxweynaha dhawaan kusii celiyo waxaan ku dhahay hadda waad ujeedaaoo warkii magaalada ka jira iyo dhibkii magaalada ka jira iyo wix aad inaad nagala macaamusho aan rabnay oo ahay dadka dhinta dhiiggiisa dadka ciidama dila maana dadka jidka lugayaha iskama dhimani dadki dadkii dilay dhiiggiisina waan rabnaa oo dadkiina in lasoo qabtaan rabnaa markaan kala hadlay waxaa la yidhi social waxaas ma jiraana la yidhi haddii waxa ma jiraan la yidhina waxaan idhi waad waad macdumtaa laakiin waxaad ka ogaa doontaa dhibka jira haddii media tirsada oo social media tirsada tahay oo dadkaana mas-uulkaa dhawaysahay wixii jira kulli waad ka ogaa doontaa maalinkaad ogaad ya ama dadka kale dawladda kala xisaabtamaa la hela ama sidoo la isaga maqnaanaya intaasaan ku dhaamo kara waa gartay markii kulanka uu soo idlaaday dhammaan odayaashii madaxweynuhu la kulmay si wada jir ah ayay guriga imaamka u wada tageen oo warbaahinta ay halkaas kula hadleen adiga qayb kama ahayn maxay tahay sababta aad uga baaqatay
waxaan uga baaqada wax haddii dalka ninka ugu sarreeyo madaxweynaha in loogu tegay aan laga hadlin in shicibka been loogu sheego ee la yidhaahda shicibka aanu ka asaas yeelayna inaan intaas been ah sheegoon ilaahay hortiisa ku sheego oo nimnaadanka hortiisa ku sheego aniga dhibay igu tahay oo inaan dhimayaan ogahay inaan qof muslima ahaan ogahay in haqa iyo baatilku waxay kala yihiin aan ogahay mas-uuliyadeydana ma rabo in adduunyada intaan ku noolahay hal maalin oo kamida qayaamo laysoo toosiyo la yidhaahdo war mas-uuliyadaas maxaarintaas intaas ugu xadgudubta ama mas-uuliyada ahay dabaa ii dhigta qabiil baa ii dhigta igula xisaabtamaaya ilaahay baa igula xisaabtamaaya laakiin in haddaan madaxweyne loo tagana aan la hadlin ummadda muqdisho ku noolna la yidhaahdo gogolha isugu yimaadeen waa in haddii dawladda loo tago ama wasiir ahaada ama madaxweyne ahaada ama raiisuaare dadka shicibkaa waxaad dhib ku haya loo sheegi karo haddaad waxaad sheegto dadka waad wici kartaa laakiin adaan dhibka sheegay beri haddaan ku idhaahdo anaa wax walba kaa xaajayaha oo raadiyahaaga iyo la dulmiya aan ku idha raadiyahaaga anaa wax ka qabaaya mar dambana lagu naqo maa haddaan meel tagan aan usoo qaadayn waa binaadamka mas-uuliyadaraday kamid tahay marka dadkaan iyo dalkan waxa joogana haddiiba qof qof la xisaabtamaysa iyo qof qadiraysan la heli lahay dalkaan wuu joosi lahaa laakiin waa qadirlo waa khayaano waa been intaas in la yidhaahdo dadka aanu ku hadlayna iyo shir media la qabo maanta sideed saac ilaa cawada galabta kun iyo toban saac baraa madaxweynema joogna iyo golihiisa wasiirada ee gobolkii bareendar guddoomiyihiisa hal kelima inaan la dhihina igu wallahi yaa waa gartay waa gartay odayaashan hadda waxay cilaamiyeen maalmaha soo socdo in ay qaban doonaan shir oo ay u qabanayaan beelaha dega dhaqankooda duwabkooda dhaqanka muqdisho shir marka shirkaas hadda la qabanqaabinayo muxuu kula muuqdaa aragtidaada
shirkaas nimankaas hadday dhigaan shir waxaan u sheegaa dadka muqdisho aayahooda iyo naftooda iyo maalkooda iyagaa iskale qofula male dawlana la male dadkana la male inay aayahooda iyo dantooda iyo naftooda ka tashadaan way qofka waxay ku mateli kartaa markay dhibkaaga ka hadlayso laakiin qof aan dhibkaagaba ka hadlayn oo jid xiran ka hadlayn oo murabaleedka ka hadlayn oo nin dhibta ka hadlayn oo nin dhaawac ka hadlayn oo naana jid ku dhalaysa ka hadlayn oon magaaladan dhibaatada lagu haayo aan hal daqiiqo soo qaadin inay tidhaahdo gogolaan ku baaqa ogasha inu dhigi hayse ka hadla hadow ninka rora ku ataxayaad aduu fadhiista maxuu sheegaa waa maya marka dadka muqdisho matiirkooda iyo naftooda iyo maalkooda siday ku difaaca lahayn iyagaa la garan aad baan kaaga mahad celinaya waqtigaaga wabar